Ma ogtahay in dawladaha hoose ay yihiin laf-dhabarta horumarinta bulshada? Haa, waxay si toos ah ugu adeegaan dadka deegaanka iyagoo fududeynaya adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, nadaafadda, caafimaadka, wadooyinka, iyo guud ahaan adeegyada ay bulshadu u baahan tahay. Taas macnaheedu waa in dadka deegaanka ay si dhakhso ah u helaan adeegyada halkii ay ka sugi lahaayeen dowladda dhexe oo fog. Sidoo kale, dawladaha hoose waxay dadka ka qaybgeliyaan go'aanada muhiimka ah, bulshada ayaa la tashanaysa maamulka, taas oo keenaysa in adeegyada loo habeeyo sida ay dadku u baahan yihiin. Dawladaha hoose waxay xoojiyaan nabadgelyada iyo wadajirka bulshada. Markay si wanaagsan u shaqeeyaan, dadka deegaanka waxa ay dareemaan ammaan iyo isku xirnaan. Taageerada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada bulshada ayaa ka dhigaysa dowladda hoose mid xooggan oo waxtar leh. Fariintan waxaa idiin soo gudbisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda Jubbaland.